dhalinyaro isxilqaantay ayaa ololo nadaafadeed ka sameysay xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne ololahan ayaa laga sameeyey suuqa daraawiishta iyo agagaarka isbitalka weyn ee gobolka cabdiraxmaan cabdiqaadir waariye oo hormuud u ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya hadafka ay ka leeyihiin ololahan waxaa maanta qorshaysanay kana shaqayno kana qaadno qashinka laba koobood oo maaragtay magaaladii ah oo koob tahay weliba meeshii dhammaayo oo caafimaadka loo soo dooninay khudaartii dhammeedo magaaladii oo loo soo dooninay hilibkii wax walba agteeda inaan ka qaadno oo maaragtay wixii qashinkaahu yaallo iyo maaragtay dhammaan nadaafadarrada magaalada waynu wada saamayn caafimaad ahaan nolol ahaan saamaynta dhameedoo bilicdii quruxdii quruxdii bilic oo magaalada ahaan dhan walba way naga saamaynaysaa oo maanta ma jirta hal meel oo wasaqdaas iyo qashinkaa yaallo oo koobta dhammeedoo caafimaadka in la keeno ay faa'iido noogu jirto ama in webi lagu shubo waxaa ugu wacan qashinkii waxaa loo soo dhiibaa wiilal yaryara waxaa laa naga dheeray wiilashii hadhow ama waxay geynaan sidii meeshaan oo kale oo hadda munaasib ku ahayn ama waxay geynaan meel gubiya qashinkii hadhow laysma daba wareysana marka intee la geysee la yeelo lama dhahaa waxaana u sheegaynaa bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne in ay ka shaqeeyaan nadaafadda oo caruurta qashinka iyo waxa loo soo dhiibaa layska dhaafo oo maaragtay laga yaabo inay xaafado dad masaakiina leeyihiin maclaa inay dheeraan ay geeyaan oo maaragtay oba ujeedtiin haddii inay meeshaan soo dhigeen oo webiyaasha la dhigaa bulshada waxaa ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nadaafad darrada ka jirto magaalada ayna ayakana maaragtay waa dadka magaaladii waa la wada leeyahay ay koow horta bal iska xil saaraan maxaa faa'iido noogu jiro carruurtayna waxbarashada dugsigii iyo iskuulladii iyo madarasooyinka markii la soo aadaa si nadiif meel nadiif ah oo maaragtay waddo nadiifa ma noogu mari karaan qaar ka mida bulshada magaalada beledweyn ayaa soo dhoweeyey ololahan waxaan rabnaa inaan bogaadinno aan idhaahdo aada u mahadsantihiin shaqo fiican aa haysaan qashinka meesha ka qaadihaysiin aad iyo aada ugu mahadsantihiin waana bogaadinaya waxaan leeyahay saan u sii wada beledka meelo badan oo qashin yaallo ayaa jira sababtoo ah meeshii isbitaal waaye ilaa ma qaadanata isbitaalkiina agtiisa in qashin la keeno lagu soo agtuuro waa mamnuuc sababtoo ah isbitaalka caafimaada loo soo raadsadaa qashinkii meel isbitaalka loo soo qaadaya maaha
anoo ku hadlaya magaca xaafadda kooshin maanta saaki waxaa na soo booqday tiimka nadaafadda hiiraan weste tiimkaa hiiraan weste oo sentarka ah aad bay u mahadsan yihiin maxaa yeelay isbitaalka dhabarkiisa waxaa yaallay qashin aad u fara badan oo runtii cudur fara badan laga qaadi lahay marka mashruucan hadda hiiraan westi waxaan jeclaan lahay inay sii ballaariyaan xarumihii caafimaadka ee agteeda waxaa waa xaafadyo dhan qashin ku soo qubaa waxaa waa amniyaa jiro waxaasoo dhan in lala hadlo oo lihaa qashinkan iska qaada magaalada bannaankeeda geeya oo maxay tahay laga waa isbitaalkii dhinac waxaa bukaankii hor najiifo markaasaa waxaa waaye riddiisiya waxaa lagu daadinaa qashinkaas si kastaba ololaha nadaafadeed ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii dambe ay taagnayd cabashada qashin badan oo la dhigo agagaarka isbitaalka weyn ee gobolka hiiraan